جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduwaalle idmaan idinkugu heynna idinkana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a in ka badan hal milyan oo ruux oo xujeeya ayaa maanta si toosa u gudagalay gudashada acmaasha xajka ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada diyaarad helikobtar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku soo rideen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa qirtay in ciidankooda ay isaga carareen deegaanka xawaadley oo muddo sannadaha ay ku sugnaayeen xubno ka mid a wafti ay dirtay kooxda ridada soomaaliya oo ku wajahnaa qaaradda yurub ayaa baxsaday xilli gaalada caalamka quus ay ka muujinaysa jiritaanka kooxda riddada ee gurgurta dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga alla ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda riddada ay ku fashilantay sugidda amniga dhanka kalena ciidamada mujaahidiinta ay kaabiga ku hayaan caasimadda muqdisho munaasabad lagu abaalmarinayay arday ka qalanjibisay macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xog dheeraad ah ayaa laga helayaa iska horimaad maleeshiyaad ka waratirsan murtadiinta ku dhex maray degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa arbaco sideedda bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولا الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولا الملك لا شريك لك in ka badan hal milyan oo ruux oo xujeey ah ayaa maanta si toosa u gudagalay gudashada acmaasha xajka ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga maanta oo ah arbaco waa sideedda bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxay in ka badan hal milyan oo duyuufuraxmaan ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ay gudaha u galeen acmaasha xajka oo ka mid a shanta tiir ee diinta islaamka maanta waa yowmu tarwiya waxayna xujayda iyaga oo soo meertay u dhaqaaqayaan dhanka mina waxayna maalinta berito oo ah sagaalka dulxija ay tahay maalinta xujayda ay gudanayaan rugniga ugu weyn ee xajka oo ah istaagga banka carafa waxayna shareecada islaamka u jidaysay muslimiinta kale ee aysan u suuragelin inay xajiyaan inay soomaan maalinta carafo oo biri ah soonkaas oo ah mid fadli weyn uu ku jiro لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولا الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولا الملك لا شريك لك maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada diyaarad helikobtar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay kusoo rideen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya sawiradan oo la baahiyey fiidnimadii xalay ee mujaahidiintu waxay kusoo bandhigeen muuqaalka diyaarad dhowaan lagu soo riday deegaanka xawadle ee dhaca wilaayada shabeellada dhexe diyaaraddan oo ah nooca qumaatig u kaca oo ay lahayn sliibiyiinta afrikaanta ee mujaahidiintu dhulka soo dhigeen xili ay isku dayeysay inay carqalad iyo dhibaato u geysato dadka muslimiinta waa sawiro soo jiidasho leh oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo raadada tawxiidka ka dulbabinaya diyaaradan kadib markii ay dhulka soo dhigeen islamarkaana la heleen mid ka mid ah hubka iyo gantaalada munaasabka ku ah diyaaradaha noocan ah war-saxaafadeed maalinta isniinta ka soo baxa taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in mujaahidiintu ay soo rideen diyaarad dagaal xilli ay ku howlaneed howlgallo ashadala dirirnimo oo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi burburinta diyaaradan ayaa waxa ay timid xilli ay mujaahidiintu la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka xawaadle ee wilaayadaha shabeellada dhexe kaasoo sannadihii u dambeeyey ay xoog ku haysteen siliibiyiinta afrikaanta mahadsanid xaaris taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa qirtay in ciidankooda ay isaga carareen deegaanka xawaadley oo muddo sannada ay ku sugnaayeen sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed war ka soo baxay taliska ciidanka saliibiyiinta afrikaanta ee u s soma ayay ku qirteen in ciidanka kufaarta burundi ay maalin ka hor isaga baxeen deegaanka xawaaley oo ka tirsan shabeellaha dhexe bayaan ka soo baxay taliska saliibiyiinta afrikaanta ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddo sannado ah oo ciidanka kufaarta burundi ay ku sugnaayeen deegaanka ay maalinkii isniinta ah ay isaga baxeen saldhigyada ay halkaasi ku lahaayeen taliska saliibiyiinta afrikaanta ayaa ku sababeeyey in bixitaankooda uu yimid kadib markii saldhigyada ay halkaasi ku lahaayeen ay qaadeen daadad kadib markii ay deegaanka ay roobab ka da'een waa siday hadalka u dhigeen balse bixitaanka afrikaanta ayaa yimid kadib markii ay soo food saartay cabsi ku aadan weeraro kaga yimaada mujaahidiinta oo belihii lasoo dhaafay ku sugnaa duleedka deegaanka xawaaley sidoo kale tariska afrikaanta ayaa qirtay in diyaarad militari oo ay lahaayeen ciidanka kufaarta afrikaanta ay uga soo dhacday deegaanka xawaaley xilli ay halkaasi ciidankooda ka baxayeen taliska kufaarta afrikaanta ayaana bayaankooda ku soo hadal qaadin in diyaaradda ay soo rideen mujaahidiinta kadib markii ay gantaal la heleen arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli mujaahidiinta galabkii isniinta ah ay la wareegeen gacankuheynta deegaanka xawaaley oo ah deegaan istiraatiiji ah oo ka tirsan shabeellaha dhexe isla markaana bilihii lasoo dhaafay duleedkeedu ka dhacay dagaallo qaraar oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta mahadsanid marwan xubno ka mid a wafdi ay dirtay kooxda riddada soomaaliya oo ku wajahnaa qaaradda yurub ayaa baxsaday xilli gaalada caalamka ay quus ka muujinaysa jiritaanka kooxda riddada ee gurguurta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba sida lagu waramayo waxaa dhowaan soomaaliya ka baxay wafdi ay dirtay kooxda riddada soomaaliya kaasi oo si gaar ah uga socday wasaaradda waxa loogu yeero shaqada iyo arrimaha bulshada islamarkaana u socday waddanka switzerlan kana qaybgeliyey shir ka dhacayay halkaasi wafdigan oo ka hor intuusan bixin lagu eedeynayay musuq maasuq iyo tahriimiinta xubno ka tirsan murtadiinta ayaa soomaaliya ka baxay isagoo ka kooban saddex iyo labaatan xubnood uuna hogaaminayo wasiirka shaqada ee xukuumadda murtada xasan sheikh waxaase dhacay arrin la yaab ku noqotay gaalada caalamka haddaba markii wafdigani ay soo gaareen waddanka switzerlan ee qaaradda yurub ayaa waxaa baxsaday inta badan xubnihii ku baxay magaca guddiga kuwaasoo markii horeba la sheegay in hab tahriib ahaan wafdiga loogu dhex qarinayay waxaana shirkii ka dhacay magaalada jeneva ee waddankaasi xaadiray oo keliya kana soo muuqday sawirada laga soo qaaday toban xubnood halka ay saddex iyo toban xubnood oo kale baxsadeen kuwaas oo qaarkood galay waddamo kale oo yurub ka tirsan kooxda riddada ayaa in muddo ah waxay samaynaysay qaabkan liita iyadoona dalalka shisheeye ay murtadiin badan ku galeen habkan maadaama xukuumadda gurguurta shaqaalaheeda xaalad quusa ay taagan yihiin iyagoo doorbidaya inay waddanka isaga cararaan intii ay feenan lahaayeen camaliyaadka mujaahidiinta ama harcad nolosha lagu qaban lahaa murtadiinta ayaa xilligan waxay ka dheragsan yihiin in xukuumadda ay gaaladu dhistay aysan cago badan ku taagnayn iyagoo maanka ku haya inay dhici karto in halaag aysan mar dambe ka soo kabsan uu qabsan doono mahadsanid abuushayba dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda riddada ay ku fashilantay sugidda amniga dhanka kalena ay ciidamada mujaahidiinta kaabiga ku hayaan caasimada muqdisho casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdulaahi moogay horay u soo noqday wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu bixinayay ka hadlay fashilka amni iyo midka siyaasadeed ee dul hoganaya kooxda uu hogaamiye guurguurte wasiirkan ayaa sheegay in fashilka u weyn ee dul hoganaya kooxda riddada uu yahay midka amniga waxa uu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay soo jireen qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo ay hadda kaabiga ku hayaan caasimadda muqdisho waxa uu sidoo kale uu ka hadlay taagdarada maleeshiyaadka murtadiinta iyo sidoo kale howlgallada militari ee ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan gobolka banaadir sida weerarada madaafiicda ah lagu garaacayo xarumaha muhiimka ah sida saliibiyiinta iyo murtadiinta dagaalka ciidanka waxyaalaha labada meelooda ugu weyna horta dhaawac oo inaga soo gaadhay dowladdan hadda jirta madaxweynuhu dagaal buu galay waagii madaxweyne noqday innaga naafo badan baa inaga gaadhay oo ciidan keennay oo ha u sabab ahaadeen ama ama negligent ha noqoto ama tactic xumo ha noqoto waad la socotaa caws weyne oo kaliya dhibaato weyn baa inaga gaadhay cabaar baa la aamusnaa hadda way kay soo rogaal celiyeen february iyo january soo rogaal celiyeen waa kay ay sooba jiireen intaasoo magaalo oo meelahan laga filay soo gaadheen khatartana khataran la qarsan baa jira warigan muxuuaha moortarka oo dhowrka kilomitr ka dhaca oo maalin wala lena leeyahay haalan ku dhacay iyo eerboor buu ku dhacay iyo arrimahaasu waxay ahayd arrimaha u baahan in culayska la saaro in laga hadlo maaha waxaan suurtagalahna one man one vote iyo diiwaangelina arrimahaas in laga hadlo waxaa kuu soo haray arrintan kale oo amniga oo amniga waxaa cad magaaladina banaanka lagu soo kaaji karin magarata adiga balcad waan ogna wax ka socda dadku oogay afgoy wax ka socda magarata adiga nimankii biriijyadii jiri jiray shabeellada hoose waa la ogyahayna gacantooda wada galeen waxyaalo aan la qarsan baa jira waxyaalo aan la qarsan baa jira cilmioga ayaa dhanka kale ka hadlay boobka doorasho u wada murtad xasan guurguurte xilli kooxdiisa ay wajahayso fashil amni aada u xoogan madaxweynuhu bishii dhammaadkii maarj waa kii gobol soomaaliyeed dhigay goboshaa ahayd goboshaas in ay isugu yimaadaan siyaasiyiintiisa laisugu keeno madashaa qaran madal qaran la yidhaahdo nasiib darro waxaa dhacday goboshii madaxweyne xasan wuxuu ku dhisay xisbi layidhahdo xisbi xaakim intii timid oo dhan markii la yidhahdo saddexdii maamul goboleed wuxuu ku darsaday xisbigii madaxweynuhu wuxuu isticmaalay xataa baarlamaankii iyo guddoonkiisa inta uga timid oo dhan muxuu ahay xukuumaddii hadda jirta oo dhan maantit waxaan maraynaa xilli adag muxuu ahayey doorashadii haddaayto aan laawan maawan vood wax aan macnaha aan la gaarin oo aan macquul ahayn oo u baahan geedka moogta waa inaad ligligta saad mirihiisa cuntee ama aduu ka soo daadsato laakiin one man one vote maantayto xaafadaha qaar waad og tahay amnigoodu inuu inuu karais ka jiro xamar baan ka hadlaya laakiin ma filayo in laisku dhejin karo ama la dhihi karo muxuuaha waan ku adkaysanayaa in ay arrintaas sii soo haddaan laga noqonina cawaaqibta aan kuu sheegahay oo ahayd in ama dibad la aado ama transition laynagu celiyo ama aynu kala fogaano nin walba yidhaahdo anaa madaxweyne oo meel baan fadhiisanaya anna waan isku caanashubaya taasaa imaanayso marka legitimacy la waayo gaalada caalamka siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxa kooxda riddada ayaa isku mid ah oo wajahaya xaalad cabsi oo ku aadan howlgallada mujaahidiinta ay ka bilaabeen wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose hiiraan iyo banaadir kuwaas ay ku xoreeyeen deegaano iyo degmooyin muhiim ah mahadsanid casaam munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjibisay macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jariib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan waxa ay martigelisay munaasabad heerkeedu sarreeyey taas oo lagu maamuusayey dufcadii labaad ee arday dhammaysatay barashada qiraa'aadka qur-aanka kariimka kuwaasoo ka qalin jibiyey macadka imaamu saqaawi ee xaruntiisa magaalada jilib munaasabadda waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta wilaayada waalidiin iyo marti sharaf kala duwan kuwaas oo si weyn u muujiyey farxaddooda ku aadan kasoo qaybgalka munaasabadda sheekh cabdulqaadir oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ahmiyadda barashada qur-aanka kariimka qur-aanka cadiimka ah in la weyneeyo in la barto in lagu camalfalo oo ay ka sii horrayso in la rumeeyo waa da'bulmuslimiin waa da'bu saalixiin waa da'bu alculamaa waa da'bu shuhadaa qur-aanka cadiimka ah waxaa ku taagan diinteenna ayaa ku taagan sidaa darteed allah subxaanahu watacaala wuxuu aad u ammaanay dadka ahlal qur-aanka ah sidaasoo kale allah subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay kuwa qur-aanka tilaawadiisa xaqnimadeeda akhriya ama akhrintiisa xaqnimadeeda qaar ka mid ah ardayda wiilasha ahay loo dhigay xafladda qalinjibinta ee dufcadii labaad ee macadka imaamu sakhaawi ayaa soo bandhigay kelimaad ku saabsanaa waxyaabihii ay ku barteen macadka أتقدم بترحيب جميع الحاضرين في هذا الحفل الأنيق مرحبا بالوالدين الكرماء والشيوخ الفضلاء وأهلا بسائر الحضور من الوجهاء والعقلاء أهلا بإدارة المعهد العلياء وبالأساتذة الشرفاء مرحبا بالقادة النجباء أهل الصدق والوفاء مرحبا بولاية جبة الوسطى الإسلامية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر ويعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أن لنا هذا ويقال لهما بتعليم ولدكما القرآن قل الحمد لله الذي وحده علا ومجده واسأل عونه وتوسل وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تال وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات
waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay xafladda ayaa la dardaarmay ardayda wuxuuna ku dhiirigeliyey in ay sii wataan barashada cilmiga sidoo kalena ay ku faafiyaan bulshada dhexdeeda maalinkaa khayrka faraha badan ee wanaagga badan leh yuu ilaahay subxaanah wa tacaala ku soo beegay xafladiinna qur-aanka lagu soo khatimayey kalaamu rabbialcaalamiina waxaa laydinka rabaa kitaabka ilahay yaad xambaarteen waxaad xambaarteen waa qur-aan cilmi la barta kan ugu wanaagsan yuu ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey idin baray taa marka waxay idinka rabtaa inaad ilaahay uga mahad celisaanood ku shukrisaan aqoontii kale ee sharcigana ilaahay idinka aad kororsataan ayaan idinka rabnaa waxaan idiin dardaarmayaa cilmigaa insha allahu tacaala macallimiintiinnii ixtiraam iyo weynayn iyo qadariya idinku leeyihiin haddaad wax barateen ka bacdi macallimiintiinni yaal ilaawi waxaan kaloo idiin dardaarmayaa qur-aanka inaad bixisaan ku ilaashada oo macallimiinka noqda waa iga dardaaran insha allahu tacaala macadka imaamu sakhaawi oo furan muddo shan sano ah ayaa durbaba waxaa midhihiisa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah isagoona ardaydii uu soo saaray macadka ay hadda macallimiin ka yihiin xarumo kala duwan oo uu macadka ka furtay qaar ka mid ah wilaayaadka dalka mahadsanid cusmaan ugu dambayntiina xog dheeraad ah ayaa laga helayaa iska horimaad maleeshiyaad ka waratirsan murtadiinta ku dhex maray degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in iskuhorimaad khasaare xoogan dhaliyey uu halkaas ku dhex maray maleeshiyaad cadowga wada taabaxsan sidaha ay sheegayaan wararka laga helayo bariga gobolka hiiraan iskuhorimaad culus ayaa ka dhacay deegaanka moqokori goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalka uu u dhexeeyo maleeshiyaada cadw ah sanbalulsha taliyihii hore ee sirdoonka shahadala dirirka kooxda riddada iyo kuwa kale oo uu wato sarkaal lagu magacaabo baakaay kaasi oo ah taliyaha maleeshiyaadka murtadiinta gobolka hiiraan ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay iskahorimaadka halka afar kalena ay dhaawacyo culus soo gaareen dagaalka ayaa yimid kadib markii uu baakaay weerar ku qaaday maleeshiyaad ku sugnaa moqokori kuwaas oo diiday inay wareejiyaan gaari uu ku rakiban yahay qoriga zuuga oo uu lahaa cabdiraxmaan xujaale taliyihii guutada lix iyo labaatanaad ee murtadiinta kaasoo bishii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ku dileen dagaal culus oo ka dhacay deegaanka ceel hareeri labada dhinac ayaa isku hayaa ciddii qaadan laheyd qoriga zuuga ah wararka ayaa intaas ku daraya in xaalad kacsanaan ah ay ka jirto deegaanka moqokori maleeshiyaad murtadiin ah ayaana ku hareereysan guri ay ku sugan yihiin korneel baakaay iyo ciidamadiisa murtadiinta halkaas oo lagu hayo gaariga uu saaran yahay qoriga zuuga ah ee colaada dhaliyey saraakiil ka tirsan kooxda riddada oo diyaarad ku yimid moqokori ayaa xusulduub ugu jira sidii xiisada loo dejin lahaa balse baakaay ayaa ku adkaysanaya inuu beledweyne u kaxaynayo gaariga uu saaran yahay qoriga zuuga halka maleeshiyaadka kalena ay diidan yihiin guuldaradii maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladii isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka moqokori ayaa sababay in cadowga ah uu dhexdiisa dagaalamo aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu